Maamulka dowlada hoose ee degmada Galkayo ayaa bilaabay howlgal lagu burburinayo dhismayaasha sharci darrada ah ee laga dhisay hareeraha wadooyinka. Howlgalkan burburinta ah ayaa laga sameeyay qaybo ka mid ah suuqa weyn ee magaalada Galkayo halkaas oo dadweyne ay si sharci darro ah dhismayaal uga dhisteen wadooyinka soo gala suuqa. Dhismayaasha sharci darrada ah ayaana carqalad ku noqday isku socodka gaadiidka iyo isticmaalka wadooyinka muhiimka ah ee suuqa. Agaasimaha Howlaha Guud iyo Dhul-bixinta Maamulka Dowlada Hoose Abshir Maxamed Xasan ayaa ka warbixinaya howlgalka ay maamulku sameeyeen isaga oo bulshada iyo sidoo kale ganacsatada ku ganacsada hareeraha wadooyinka suuqana ugu baaqay in ay ka qayb qaataan sidii loo furi lahaa wadooyinka muhiimka ah ee soo gala suuqa.
bismillaah alxamdulilah rabbilcaalamiin saaka waxaan halkan ka wadnaa shaqo runtii aad iyo aad u qurux badan oo ay waddo degmada dowladda hoose galkacyo Ee, waxaan ka wadnaa runtii burburin guryo waddada dhexdeeda yaalla inaan burburinay saaka waddo qurux badan aan ka soo saarnay runtii ee, waxaan halkan uga digaynaa dadka waddooyinka xirtay guryaha sharci darrada ah oo waddada runtii laga dhex dhisay iyo dadka runtii dhagaxyada dhigaaya sidoo kaleeto dadka laamiga dhexdiisa ku ganacsanayo cusbada iyo maxaan ku dhahaayeto iisheeg dhuxusha ku gadaya waxaan digniin u diraynaa in meeshaas laga qabanayo shaqo runtii aad iyo aad u xoog badan waxaan uga digaynaa inay ka qaataan alaabahooda iyo dhuxushooda iyo cusbadooda ha ka qaataano waa digniintii ugu dambaysay dhowr jeer waa soo dignay waxaan ugu baaqaynaa bulshada soomaaliyeed siiba gaalkacyo inay u shaqayso si qurux badan ka qayb qaadato shaqada ka socota runtii degmada aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu
Howlgalkan burburinta ah ayaa lagu sameeyay dhismayaal badan oo si sharci darro ah looga dhisay wadooyinka soo gala suuqa waxaana maamulka degmadu ay kormeer ku soo mareen goobihii laga sameeyay howlgalkan